xildhibaankan oo lagu magacaabo mursal khaliif ayaa sheegay inay meel halisa marayso xaaladda amniga dowladda federaalka isagoona geesti kale walaaca ka muujiyey dhaqaale la-aanta soo wajahday duulaanka shisheeye ee yuusom waxa uu sidoo kale sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u qabsatay goobihii ay ka baxeen ciidamada shisheeye halkaasna ay ku laayeen askar badan hubna ay ku furteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa iyo hoggaankiisu waa ku fashilmeen arrimaha amniga wax qarqaris leh oo laga aamusi karo intan ka badan laga xishoon karo ma aha waxay la yimaadeen qorsho ayadoo uu degsan yahay ayay yimaadeen qorshahaas oo ahaa in si tartiib tartiiba loo dhimo ciidamada midowda africa meeshaa waxaa ka imanaya in argagixisadu soo haweysato oo keentay in meelo badan oo ay ka baxeen oo ceelbaraf ay ka mid tahay shabeellooyinka ay meelo badan ka mid yihiin oo ciidamadii atmis markaa loo yaqaanay ay ka baxeen in dib ay u qabsadaan argagixisada oo weliba qaarkood ay ku laayaan ciidan tiro badan hub tiro badan oo ciidamadii qaranka ay kaga qabsadaan taa qorsho xumo ayay ahayd wax looga digay ayay ahayd maamulka madaxweyne xasan sheekh haddana waxay maraysaa heer runtii arrintii amniga ay meel xun ku sugan tahay madaxweynaha dowladda federaalk oo muddo si daxsano ah kasoo wareegatay markii uu qabtay xilka madaxtinimada ayaa wajahaya xaalado adag waxaana uu ku fashilmay dhammaan arrimihii uu horey u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono oo ay uga horeyso amniga